marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay hoggaanka xornimadoonka siyaasadda fanka iyo bani'aadamnimada waxaa haweenka la xuso ka mida xaawo taako fawsiye yuusuf xaaji aadan guduuda carwo iyo xaawo cabdi waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya in taariikhdooda ay qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan waxaa ka mid a gabdho kale oo badan kuwaasoo kasoo dhalaalay bulshadana ka dhex cayiman gabdhahaasi waxaa ka mida rofesor cawo maxamed cabdi oo marti noogu ah barnaamijka madasha haweenka rofesor cawo waxay macalimad ka tahay jaamacadda minnesota tan iyo sanadkii labadii kun iyo toddobada rofesor cawo waxa ay baratay cilmiga bulshada sociology oo ay ka gaartay shahaadada b h d-ga qadka telefoonka ayaan ku waraystay waxaana waraysigii u dhacay sidan maxaa kugu kaalmeeyay heerka waxbarasho ee maanta aada gaarta oo ah heerka ugu sarreeya ee b h d dad waxyaalo badan qofna keligiis intuu duulo cirkama gaaro kulligayo qofna gacan qabtay iyo qofna dhiisho geliyey iyo qof macalin si fiican kuula dhaqmay oo kuwaaniyey dad badan baan kulligeen runtii meeshaan gaarnay na caawiyey dabcan aniguna waan dadaalay waan shaqeeyey taas lama diidanaa aniga runtii haddaan dhaho yaan u mahadnaqaya dadka ugu waaweynaan mahadnaqayo waxbarashada meeshaan ka gaaray waa hooyaday iyo walaalahay abahay anoo yar buu dhintay marka dadka waaweyn dadka nolosheeda ku jiray waa gabdho iga waaweyn oo afar gabdhood ahaa iyo hooyaday hooyaday waxba ma baran baadiya ku dhalatay mudugtaas baadiyaheeda ku dhalatay weligeed hal sano iskuula ma dhigan abahayna hal sano iskuula ma dhalan qur-aanku bartay waagu yaraa wadaadna wuu ahaa laakiin hooyaday iyadoon wax baran waxbarashadayda wax si kasta meesha aan dhaho hooyo waxbaan ka baranaya ama waxbaan ka faa'iidaya way igu dhiirigelinaysa lacagta yaroo awoodana way iga bixinaysa markay awoodo wax badan maysan haysan hooyaday markii aan yarayn markii aan canada nimidna walaalahay gabdhaha iga waaweyni kulligood shaqoo xamaali ahoo warshado ah ayay galeen aniga iyo walaalkii dadkii kuweeni ugu yaryaraana wn waxbarashaan sii wadanay marka culayskii soomaaliya kulligeen haddaan nahay wadankii markaan kasoo baxnayba wuu burburay marka baahi badan baa jirto qoys walba hayey iyo ama ama waryar ha noqoto ama hooye ha noqoto ama adeer ha noqdo oo baahan ama qaxooti noqday marka gabdhahaas walaalahay waaweyney culayskaas way iga qaadeen aniguna marka waxaan helay fursad aan waxbarashadayda kusii wato marka runtii dad haddaan u mahadnaqayo dadka ugu weyn ilahay ka sokow waa walaalahay iyo hooyaday gurigan ka dhashay oo dad ahaa waxbarashada dad rumaysan oo igu dhiirigeliyey gacan qabtay culayskii kaleeto qoyska dhaqaalihiisana iga qaaday
inta badan dumarka waxaa la yiraahdaa ama ha noqoto dunidan reer galbeedka ama ha noqoto qaaradii aan ka nimid ee africa iyo soomaaliyaba ha ugu sii daraadaane way adag tahay dumarku in ay heerarka qaar nolosha ka gaaraan ama shaqada ka gaaraan ama waxbarashada ka gaaraan ma is leedahay fursadda adiga aada hesho waa mid u fudud inuu qof walba gaari karo
maya fursaddaasi qof walba uma fududa sababtoo ah dadka qof walba isku meel kuma jiro horta waxbarashada dumarka dumarku way awoodaan way gaari karaan inay ku aflaxaan meelaha ugu sarreeyana ay gaaraan raggana ay la tartamaan waxbarashada laakiin nasiib darro waxay tahay dhowr wax laba aan tilmaamo midi waxa weeye in dhaqaalaha adag oo dadka weliba wadamada ama soo kobcaya soomaaliya kuwaas bay ka mid tahay iyo wadan weliba dagaal ku dhacay oo burburay wadamadaas oo kaleeto fursado ma jiraan dumarka keliya ma aha raggaba fursado uma jiraan marka haddaan soomaaliya fiirino ma jirto nambaro badan oon ku sheegi karno sababtoo ah wadanka survey iyo lagama samayn karo research aada loogama sameeyo cilmi baaris badan laakiin kuwii ugu dambeeyo sagaashameeyadii ama labadii kun ay unesco iyo samaysay soomaaliya waxbarashada dadka high school xitaa dhameeya dugsiga sare dhameeya aad bay u yaryihiin hadda way soo roonaatay laakiin waxbarashadu dabcan waa laga dayriyaa sababtoo ah dowlad adag oo dhisaysa standardized si loo fiiriyo in iskuolkani wax fiican wax barayo iskuolka kaleeto uu mid la mid yahay mid turki baa lagu dhigaya mid ingiriis baa lagu dhigaya mid carabi baa lagu dhigaya mid soomaali baa lagu dhigaya hadda arrintu way iska way xoogaa way qasan tahay weli laakiin ragga iyo dumarkaba soomaaliya ama wadamada faqiirka aad u ah way ku adag tahay waxbarasho inay helaan waxaa laakiin dumarka sii qiriirinaya haddii qoysku uu awoodo hal qof ama laba qof inay iskuul u diraan ama bakistan ha noqoto ama soomaaliya ha noqoto iyo xitaa haddii latin america ha noqoto inta badan waxaa jira xoogaa yar hoos udhiga dumarka ah oo laisleeyahay wiilkaa wax ka gaaraya ama wiilkay u fudud tahay marka ingiriiska waxaa lagu yidhahdaa bias marka marka gabdhaha inta badan waxaad moodaa in laga hiiliyo dhaqamada inta badan ay ka hiiliyaan dumarka marka su-aasha ma aha dumarku ma awoodaan in ay gaaraan meelo saro laakiin su-aashu waxa weeye dumarku ma haystaan fursado ay meelo sare ku gaaraan dadka waddankeena oo kale ah oo fursaduhu wiilasha iyo gabdhahaba dumarka iyo raggaba ay ku adag tahay dabcan dumarku way kusii adkaanaysaa laakiin aniga qof walboo dhegaysanayana wuu ogyahay soomaaliya dagaalkii hal wax hadduu caddeeyey waxa weeye in soomaalida dumarkeedu ay yihiin dad aad karti u badan aad u dhabar adag aad u dadkooda iyo aabahooda iyo hooyadooda iyo dadkay ka tageen aad uga warqaba oo adduunka meel walbay tageen iyagu ay noqdeen dadka dadka badbaadiyey marka dumar dumarka kartideedu ma aha inay weligeed yarayd laakiin dhaqamada inta badan dhaqankeenu ku jiro dumarka way ka hiiliyaan runtiina nasiib daxo wadamada runtii dhaqaaluhu uu aada u adag yahay ama wadamo dagaalka ku jiro waxaa culayska dumarka saaran iyo cadaadiska dumarka saaran wuu kasii badan yahay marka taas baa ku adkaynaysaa in dumarku ay meel sare gaaraan laakiin haddaa xitaa fiirisid wadamadan horey maray ama maraykanka aan joogno ha noqoto ama yurubka wadamadiisa ha noqoto even wadamadaas dumarku lacagta ay qof wiil ah qof dumar ah iyo qof rag ah oo isku waxbartay waxaa laga yaabaa in ninka lacag badan la siinayo markii loo barbardhigo gabdhaha marka wadamadaas xitaa way ka jiraan in dumarka xoogaa cadaadiskaas iyo dumarka yasidiisa inaan aysan horey u kicinin laakiin meesha waxaa intuu gaarsiisan yahay cadaadiskaa kala duwan marka la yidhahda hadda qoyskoo kale gabdho badan waxaa la yidhaahdaa markay dugsiga sare ka baxdo jaamacaddii koowaad aado labaad aado wakti dambe ayay gabdho badan guursadaan taasoo yaraysa fursadihii xataa ay qoysas ama ku dhisan lahaayeen ama ay ilmo ku dhali lahaayeen dadka duro marka waxbarashada dumarka waxaa la yidhaahdaa haddii dumarka ay dhanka waxbarashada ku horumaraan noloshana qeyb kaley dayacaan anigu ilama aha in gabadhu waxbarashay sii raadsatay ay micnaheedu tahay haddii gabadhii rabta inay ilma dhashaan ka wada ama qoys dhisata u malaynmaya anigu in labadaasi ay yihiin ama mid samee ama kan kala samee dumarku inta badan labadaba way isku wataan marka waxaa laga yaabaa in waktiga ay samaynayso kee haddii aad ardayo tahay oo jaamacad aad digatid aad masters ama p h d samaynaysid ood ilmo dhashid dabcan ardayadna waad tahay ilmana waad haysataa mana fududa taasi marka laga yaaba inay dumarku ama goormaan ku aadiya ama goormaan ka fekeraa inaan ilmo dhalo ama ay dib u dhigaan iyagoo isdhahaya anoo waxbarashadeydii intiisii badnaa dhameeyey dhaqaale ahaanna soo kobcay ilmahayga andhalo laakiin u malayn maya anigu aniguan kas ilama sax ilama aha in dumarka lagu laga aan lagu dhiirigelin waxbarashada iyo horumarka sababtoo ah waxbarashada iyo horumarku gabadha dumarka waxay u diidayaan inay qoys dhisato waxay la tahay in gabdhuhu ay horumar dhaqaale iyo waxbarasho gaari karaan haddii ay doonayaan inay guri dhistaan ay guri dhisan karaan guri fiican dhisan karaan faa'iidadaas waxbarashada iyo dhaqaalaha ay gaartana ilmaheeda iyo duqeeda iyo qoyskeeda iyo dadkeeda iyo waddankeeda ayay horumar u tahay
adiga dabcan hooyana waa tahay marka qurbaha la joogo in aad mas-uuliyadda qoyska iyo tii shaqada iyo tii waxbarashada iyo tii kaloo bulshada loo hayaba la ysku daro waa mid aada u adag sidee isugu dheeli tartaa
runtii way adag tahay qof ki yiraahda ma adkana u malaynmayo inuu run sheegayo waxbarashada anigu markii ilmahaygu yaraayeen horta kulligayo haddii aan nasiib leenahay ama hooyo ama walaal ama dad baa noo dhow marka dabcan qof hal qof ama laba qof ilmo keligood inay ma korin karaan si fiicanna uma korin karaan way adag tahay haddi marka anigu anigu horta runtii waan ka faa'iidaystay nasiibna waan leeyahay in hooyaday hadda way dhimatay allah naxariisto laakiin markay noolayd ilmahaygu yaraayeen qoys weyn bay ka cayaartay dhaqaale ahaana nasiib wanaag ilmahayga iyo qoys qoysku waan awoodnay in aan ilmaha ama daycare u diro ama aan aan meel lagu hayo geyno laakiin ino aabo iyo hooyo iyo ayeeyo iyo habaryaro eedooyin iyo dad badan ayaa runtii weligeen nagu wareegsanaa nagu wareegsanaa waan garanayaa qof walba taasoo kale ma haysto dad waxaa jira keligood soo tahriibay oon haysan marka ma fududa laakiin waxaan waxyaalo weliba dadkeena qaxootiga ah haddii dumarka shaqeeya ama iskuol ay ku noqonayaan waxaa jira minnesotan anigu deganahay minnesota waxaa jira programs dhaqaalahaas kaleeto ilmahan lagu lagu caawinayo si ay ilmaha dhowr saacadood qof u haya markay gabadhu iskuolka jirta ama ay shaqada jirta ay tahay marka waxaan u malaynayaa qof walba dee ma aha generalization ma samayn karno dadka dhan saas weeye ma oran karno laakiin ereyga aad sheegtay oo ah waa arrin adag oo dhabar adagna qaadata dhaqaalo badanna qaadata culays badanna saari karta qoyska waa runta aad baan kugu raacsanahay
bulshadoo kale inkastoo hadda galbeedka la jooga laakiin haddana dad soomaaliyaha mararka qaar la mucaamaleysaa oo bulshadiia ku dhex jirtaa sidee bulshada u qiimeynayaan hadda gabdhaha waxbartay muhiimadooda ma ku baraarugsan yihiin mise weli fikradihii meelaha qaar ka jira dalkee ah in waxbarashada gabdhuhu aanay faa-iido badan lahayn weli waad ka dareentaa markaad bulshada caadiga ah la mucaamilayso
may anigu waxay ila tahay in jaamacadda university of minnesota ayaan ka dhigaa arday ardada inta badan jaamacadda soomaalida ka dhigata dhowr kun baana dhigta jaamacaddaas jaamacada badanna way ku taalaa minnesota community colleges baa ku yaalla way ku badan yihiin dadka waxbarashada aaday anigu waxay ila tahay in waktigan dibadda la yimid oo weliba gabdhihii inta badan jaamacadaha uga badan yihiin wiilasha gabdhahaan arkay oo kalaasyadayda qaatay ama aan garanayo ama aan la kulmay marka aan ku jiro bulshada in anigu waxay la tahay in dadka inta badani ay soo kaceen xitaa haddii kuwii waxaan ka wadaa kuw mar horeetaba gabdhahooda iyo wiilashoodaba waxbarasho way u rabeen laakiin laga yaabeeba xitaa ama aabo ama hooyo islahaa gabadhan shan afar sano iyo laba sano kaleeto jaamacad sii raadinaysa noloshadii kaleetay dayacaysaa waxay ila tahay inay taasi bedelantay gabdho yaryaroo badan baan garanaya ama caafimaadka ku jira ama p h d samaynaya ama master samaynaya runtii waxay ila tahay in markaad soo barakacdid waddan cusub timaadid fursado cusub ku yimaadaan dadku ma aha dhagax iskama sidoodii hore weligood ma ahaanayaan anigu waxay ila tahay in dad badan oo soomaaliya ay aada iyo aad u xurmeeyaan u qadariyaan fursadahan cusub ee gabdhaha iyo wiilashaba usoo baxay laakiin inta badan gabdhuhu aad moodid in ay ka faa'iidaysanayaan si ka badan wiilasha marka waalidka anigu runtii waan waan waan waan waan u hambalyeynayaa waalidyada inta badan bulshada inay soo kacday bay ila tahay aniga
waxaan ka hadalnay sida ay u adag tahay marka gabadho ay waxbarasho iyo caruur iyo qoys isku hayso sidee isleedahay bulshadu waa ay u caawin kartaa gabdhaha heerarkaasi ku jira ee aan haysan nidaamka caawin lahaa ama taageeri lahaa ama waxa supporty system waxa la yiraahdo oo kale aan heli karin sidee isleedahay bulshada way u caawin kartaa
waxaa la yiraahdaa ilmo hal qof ma koriyo ama laba qof oo ma koriyaane waxaa koriya tuulo ama magaalo dhan marka runtii dadkeenuna haddii runta la sheego way ku fiican yihiin isqaawinta iyo isgacan haynta marka haddii aad adigu qof minneapolis degan tahay ood og tahay dad kuu dhow gabar kuu dhow yaro ardaya oo ilmo yaryar haysato ood awoodid inaad caawisid ha noqoto hal habeen inaad ka haysid ilmaha ama ay laba sano laba saacadood ood aad siin kartid inay ay wax cunto ku doonato ama aadaad awoodid inaad cuntada usoo gadid haddaad dukaan cosco aadis ama dukaan weyn aad aadis ood oran kartid meeshaas baan u socdaa wax caawimaad walboo yar xitaa dad qof keligiis ah ama ilmo korinaya ama laba qof oo iyaguba waktigooda aada u yaryahay marka dee caawimaadaasina dee waaba dhaqan ahaanna way fiican tahay diin ahaanna way fiican tahay waa waxaad ajar ka wada helaysid marka dadka ilmaha karyala maaha dad waaweyn hadday ku dhow yihiin waa sida deriskaaga ilaaliska oo kaleeto marka qof walba waxaan kulligeen ku dhiirigelin lahayn in ay dadka u dhow fiiriyaan waxay u awoodaana aysan ka xadran
inkastoo qurbaha marka la jooga ay dumarku heli karaan shaqooyinka ay maaragtay ay u qalmaan ama ay doonayaan ama waxbarashada heerka ay rabaan waxaa jira dumar afrika jooga gaar ahaan soomaaliya oo kale gabdho badan oo jooga ay ku adag yihiin inay shaqooyin helaan ay ku adag yihiin inay waxbarasho helaan bulshada laftirkooda aanay ku baraarugsanayn faa-iidada waxbarashada gabdhaha dhinaca kale waxaa jira marka la fiiriyo hadda siyaasadoo kale in ka qaybgalka dumarka uu aada u yaryaha maxaa is leedahay dumarku waa ku xaqiijin karaan in qaybta ay ku leeyihiin siyaasadda iyo maamulka iyo bulshada gaar ahaan dumarka soomaaliya jooga waa ku xaqiijin karaan in qaybtooda ay helaan
su-aashaas horta waa su-aal su-aalo badan weeyaan laakiin waana waa waa mid beer midda ugu dambeysaan ka bilaabo oo ah dumarku in ay ka muuqdaan siyaasada iyo siyaasadda iyo hoggaanka waddanka marka waxaa jira in la yiri dumarka kuraas number ah oo la siiyey kootada waxaa la dhaho oo kuraas ay iyagu lahaanayaan marka taasina waa waa run mar horeetaan aljazeera article ka qoray dhowr sano ka hor waa loo diidan yahay weli marka runtii haddii meesha ugu sarreysa dowladda meelaha ugu sarreysa dumarkii laga lagu ciriiriyo oo loo diido xaqoodii way adka adkaanaysaa in waxyaa meelaha hoose ama shaqada ama waxbarashada ay dumarkii horey u maraan sababtoo ah waxaan caawinaynin sharcigii baan caawinaynin sharcigii baa ka hiirlinaya soo maha marka runtii waddankeenu weli wakti meel dheer ayaan waan aad baan uga fognahay inaan gaarno meel aan dumarka u ogolaano xaqooda ama ha noqoto xaqooda haddii gabar iyo wiil waxbartay labadaba ay shaqo u tartamayaan inta badan yaa helaya laakiin waxaa muhiim ah oose in la sheego waddankeenii shaqooyinka iska yar fursadaha iska yar marka waan ogahay gabdhuhu xag bay kasii jiraan ragga laakiin rag badan oo hadda wiilal yar yaroo badan oo jaamacadaha adduunka kasoo baxaya ama jaamacadaha waddanka ka baxaya ama malaysia kasoo baxaya ama sudan intooda badan iyaguba fursado ma haystaan marka waddankii haddii dhaqaalihii uu saas u yaryahay nabadiisii ay weli ciriiri ku jirto fursaduhu way yaraanayaan fursadihii markay aada u yaryihiin ah musuq maasuqna wuu badanayaa dhaqankii ahaa in gabdhaha mar walba laga hiliyana ma isbedelayo ma garanaysaa marka haddii xitaa wiil wax soo bartay oo laakiin cid ama faqiira ka yimid ama dadka layasoo la ciriiriyo ka yimid qofkaasi gabdhuhu lamid noqonayaa oo fursadihiisa waa iyo xaqiisa waa loo diidayaa marka xaqdaradu way jirtaa masuq maasuqu wuu jiraa laakiin meelaha ugu sarreysa dowladda haddii aanan waxyaalahaas laga saarin tusaalo dadku inta badan ma haysanayaan sharcigu waa inuu u hiliyaa u hiliya maaha sharcigu waa inuu xaqa dumarka ilaaliyaa xaqa dadka layaso ilaaliyaa xaqa dadka miskiiniinta ilaaliyaa marka haddii aanan sharciyada si fiican loo bedelin oo sharciyaduna aysan xoog lahayn oo aan la marsiin karinin si markii dukaan ama qof lagu discrimination lagu sameeyo ama la yaso ama ereyga af soomaaliga waa la ahay la cunsuriyo marka haddii qofka la cunsuriyo ama dowladda ha noqoto ama shaqo dukaan ha noqoto ama waxbarashada ha noqoto qofkaasi hadduusan sharci haysan uu aadi karo uu ka dagaalami karo cunsuranimada wax isbedelaya ma jiraan way adkaanaysaa inay iswax bedelaan marka runtii waa su-aal weyn waana dabcan waana jawaab weyn u baahanaysa oo aada uga dheertaan lakiin waxaan rajeynayaa inaan taabtaab taataabtay meesha ugu sarreysa iyo meesha ugu hooseysa wuxuu isku xiran yihiin kor haddii ay waxan yihiin hoos way adkaanaysaa in la soxo wixii
barnaamijka madasha haweenka waa inaga intaa inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamijkan oo kalena waa falastiin axmed iimaan oo imaanta